bismillaahi raxmaani raxiim ku soo dhowaada qodobada warka caawa kuwooda ugu dalkaroon madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka qayb galay janaasada allah u naxariistay ugaas cabdullaahi ugaas faarax wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya oo maanta sagootay xujaaj soomaaliyeed oo kusii jeedaa dalka sacuudi carabiya odayaasha dhaqanka maamulka jubbaland oo taageeray go'aanka dowladda oo ah in maamul loo dhan yahay loo dhiso shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi hay-adaha u n k oo shaqaalo badan ka ceeriyey xafiisyadooda ay ku leeyihiin garooda warka dibadana waxaad ku dheegaysa dootaan xiisada u dhexaysa indiya bakistan oo sii kordhaysa qodobadaasi wuxuu ku soo kordhaa ayaad warka ku dheegaysa doontaan awduuya binoo qadro
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada ugu dorkaroon markan waxaad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa salaada jinaasada ku tukaday allaha u naxariistay marxuum ugaas cabdulaahi ugaas faarax madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa salaad jinaasada kadib tacsi gaar ah la wadaagay qoyskii iyo qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed oo uu ka baxay ugaasko allaha u naxariistay ugaas cabdulaahi ugaas faarax waxaana alla uu ugu baryay in uu hooygiisa ka yeelo jannatul firdowsa samri imaano uu ka siiyo dhammaan qoyskii eelkii uu ka geeriyooday marxuumka madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud waxaa kala qayb galay tukashada salaada jinaasada madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdikaari qoorqoor iyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen cali guudlaabe iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan labada gole ee dowladda ee xukuumadda iyo baarlamaanka alha u naxariista marxuum ugaas cabdulahi ugaas faarax ayaana maanta muqdisho lagu aasay wasiiro ka tirsan xukuumadda soomaaliya ayaa maanta sagootiyey xujaaj soomaaliyeed oo kusii jeeda dalka sacuudi carabiya cabdikhadir jakarta ayaana faahfaahinaya wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa maanta garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho ka sagootiyey xujayadii ugu horreysay ee soomaaliyeed oo sanadkan soo gudan doono waajibaadka acmaasha xajka kuwaas oo tiradoodu gaarayso ilaa afar boqol iyo soddon iyo kow ruux munaasabada sagootinta waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka ooqaafta ee arrimaha islaamka xukuumadda soomaaliya sheekh mukhtaar rawo cali wasiirka caafimaadka doctor cali xaaji aadan wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada maxamed faarax nuux iyo mas-uuliyiin kale ugu horeyn wasiirka wasaaradda ooqaafta iyo arrimaha islaamka mukhtaar rogo cali abuumansuur ayaa dardaaran kala duwan u jeediyey xujayada maanta aaday sacuudi carabiya isagoo u digay dad uu sheegay in arrimaha xajka ay si kale u adeegsanayaanna runtii dawladdu waxay u taagan tahay xaajiga soomaaliyeed dawladda soomaaliya yani in loo adeego runtii inta dhib laga yarayn karana laga yareeyo inta suurtagal ay tahay oo loo adeegi karana loo adeego ayaa intaasu ay u taagan tahay runtii anagu hadda meeshaan baan joognaa madaarka jiddana waxaa joogo waxaan rabaa madiina waxaa joogo mas-uulkii bicadeenna doctor qadar daahir waxaa kaloo jooga ragga isaga hoos yimaada oo runtii mas-uulka u yahay waxaa joogo qunsulkeena qunsul cabdiweli oo isagana runtii qunsuliyadda jiddo noo fadhida qunsulkeena ah waxay meesha u taagan yihiin iyagana xujayadaa degaysa maanta inay soo dhaweeyaan dhammaan marka dawladdao dhan waxay heegan u tahay xaajiga in loo adeego waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inta tabara in loo adeego waxaan kaloo runtii aan u digaynaa dad ama yurub ha ka yimaadeen ama maraykanka ha ka yimaadeen ama gudaha sacuudiga ha ka baxeen runtii iska caadaystay intay waxaa taswiirka a qaataan inay xujaydii teendhooyin ka buuxiyaan teendhooyinkoodii ay ka degaan joodarigoodii kaga seexdaan baskoodii ay ka raacaan raashinkoodii ka cunaan hadhowna dhahaya markaa toddoba boqol oo dollar keliyaan ku xajiyey dadkana shan shan kun ay marayaan iska dhahaya hadduu rabo saas ma ogtahay xaj mabruura noqon maayo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya cali xaaji aadan ayaa dhankiisa waxa uu sheegay in dadka xujayada ee sanadkan ee soomaaliyeed ay aadayaan goobo kuleel ah sidaa daraaddeedna loo baahan yahay inay caafimaadkooda taxadar ka muujiyaanna waxay leeyiin hadiis ah maanta dufcaddii ugu horreysay oo xujaayda beytka ilaahay xajinayso sanadkan inaan sagootinayno halkaan u joogno dhammaanteen inaan sagootino waxaa muhiim ah xujaayda munaasabadaha kala duwan wax ku aadan in wax looga sheego waxay ku aadanaa cibaadada ay gudanayaan iyo waajibaadkeeda iyo shuruudaheeda iyo sunnooyinkeeda iyo waxyaabaha burinaya culammada ayaa kala hadashay waana maaragtay loogu khudbeeyey insha allahu tacaala dad baraarujiyana xag way ugu horeeyaan arrimaha aniga waxaan saakii wax ugu sheegay xujayda baxaysay arrimaha ku saabsan caafimaadkooda waxaa muhiima maanta oo kale xujayda inaan ku buurino in meesha ay u socdaan ay tahay meel kuleel ah cimiladeeda ay kulul yihiin haddii aysan maaragtay taxadar badan sameynin dhibaato ay kasoo gaari karto waxaan ku buurinay in maaragtay xilliyada kuleelka daran uu jiro haddii laga maarmi karo socodka laga maarmo oo la harsado haddii laga maarmi waayana dallado midabo furan leh ay qaataan in loo baahan yahay sharaab badan biyo badan in la cabo maadaama dhidid badan uu jiro jirkii uu qalalayo dhibaato ay xaaji kala soo darsi karto biyo badan inuu cabo in loo baahan yahay waxaan ku boorinay xujayda in laga maarmaan ay tahay nadaafadda gacmahooda iyo nadaafadda cuntada inay ku dadaalaan si looga badbaado waxa loo yaqaano food poisoning ama tasamum ghidaa'i cuntada inay ku jiradaan shuban iyo matag ay ka qaadaan si looga fogaado in maxay ahayd ay laga maarmaan tahay cuntada bisil laba saac ka badan qolka haddii ay taallo iyadoon frinjeer aan ku jirin inaan la cunin in maxay ahayd khudaarta iyo fruitska iyo maaragtay in laiska dhaqo inta aan la cunin ka hor in maaragtay indhaha iyo sanka iyo afka aanan lagu taabanin gacmaha oo aan nadiif ahayn oo aan dhaqneyn waxaas oo dhan waxay ka mid yihiin waxyaabaha xaajiga uu ugu badbaadi karo cudurada uu ugu badbaadi karo ay ka mid yihiin waxaan ku boorinay xujayda in ciriiri maadaama uu jiro xajka inta laga fogaan kara ciriiriga in laga fogaado si cudurada laisqaadsiiyo looga fogaado haddii aan laga maarmi karinna mask faceka la xirto sanka iyo afka waxa loogu talagalay lagu xirto si loo yareeyo janiska lagu qaadi karo cudurada lakala qaado waxaana kula dardaarmaynaa in ay qaataan inta aysan safrin ka hor xujayda tallaalada looga hortagi karo cuduradaas in lakala qaado sida tallaalka hergebka iyo oofwareenka oo hadda isbitaalladeena qaybo badan oo kamid a laga helo inay sii qaataan xujayda aaday muhiim u tahay janiska ay hergebka iyo oofwareenka ku qaadi karaan ayuu yaraynayaa waxaa kaloo muhiim ah xujayda intaysan safrin inaa qof walba caafimaadkiisa uu la socdo baaritaano caafimaad ay maraan isbitaalada ay ka maraan qof walbana u ogaada xaaladiisa caafimaad daawooyinka dadka qaba cudurada coroniga ah ama soo taallada hoo joogtada ah qabo si dhiikarka iyo sokorta iyo wixii la mid ah daawooyinkooda inay hore u qaataan dhakhaatiirta sida ay u tilmaameenna ay u isticmaalaan waxaa jira sidoo kale dhakhaatiir xujayda raaci doonto xaggana xafiisyo ku yeelan doonto qofkii dareemo xanuun iyo inuu dareemana inuu booqdo dhakhaatiirtaasi iyo xarumahaas caafimaadka inuu booqdo aad bay muhiim u tahay waxaa muhiim ah oo xujayda mar walba aan ku boorinaynaa inay badbaadadooda wax walba ka horeyso haddii ay noqon lahayd inay iska ilaaliyaan qorax daran inay ku dhacdo haddii ay iska ilaaliyaan ciriiriga faraha badan oo dhibaato kasoo gaari karo inay iska ilaaliyaan haddii ay noqon lahayd caabuqa lakala qaado in maaragtay lisqaadsiiyo si laisaga ilaalin lahaa sanad kasta ayaa soomaaliya waxaa markaasi ka baxa kumanaan ruux oo soomaaliyada kuwaas oo soo guta acmaasha xajka iyadoona dowladda federaalka ee soomaaliya iyo sacuudiga ay kaalin weyn ka qaataan odayaasha dhaqanka maamulka jubbalandna ayaa taageeray go-aanka dowladda ee ah in maamul loo dhan yahay loo dhiso shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi ayaan aadan ayaa faahfaahinaysa kulan wadatasha uu maanta magaalada muqdisho ee ku yeesheen odayaasha dhaqanka ee kasoo jeeda deegaanada jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyey in dowladda federaalka soomaaliya dhista maamul oo dhan yahay oo ka hana qaada jubbaland kulanka ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray taageerada ay odayaasha u muujiyeen mowqifka dowladda federaalka soomaaliya ee ku aadan arrimaha jubbaland odayaasha dhaqanka ayaa xusay inay muhiim tahay in la ilaaliyo midnimada ummadda soomaaliyeed iyagoo sheegay inay garab taagan yihiin dowladda dhexe ee go-aanadooduna waafaqsan yihiin danaha guud ee shacabka reer jubbaland sidoo kale kulanka waxaa lagu soo dhaweeyey dadaalada dowladda ee la dagaalanka argagixisada iyo aqoonsiga maamulka khaatumo ugu dambeyntii odayaashu waxay ku baaqeen in si deg deg ah loo bilaabo dhismaha maamul oo dhan yahay oo loogu shaqeeyo danaha guud ee shacabka reer jubbaland dowladda soomaaliya oo hadda garwaaqsatay inay maamul saxe loo dhan yahay ummadda jubbaland ay leedahay u dhisto wasaaradda arrimaha gudaha oo soomaaliya ay qusayso oo dastuurkii lagu saleeyeyna waan soo dhoweynaynaa arrintaa waan ku faraxsannahay haddaan nahay reer jubbaland as-asayaalkii jubbaland haddaan nahay dadka jubbaland u dhashay waxna ka galo waxna ka gooyo haddaan nahay arrintaa dowladda soomaaliya ay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda dhammaan iyo golaha ee- ee madasha lagu gaaray ee dawlad loogu dhisaayo waan soo dhawaynaynaa kama shigshigayno waa ku faraxsannahay dalka deegaanka dadka u dhashay baan nahay dadka wax ka galee wax ka gooye masiirkooda wax laga weydiin baan nahay waxaa la yidhi aayad aayad alif axmaala ka eh, eh, alif axmaala ka wareertay albaqra kuma toosto dawladda soomaaliya hadday garwaaqsatay dadkeedii iyo kaalinteedii iyo madasheedii hadday ku soo riday qodobkaa lixaad haddaan nahay dadka u dhashay oo intaasoo sano u qaylinayay qodobkaa waa soo dhawaynaynaa dawladdana waa ku dhiiragelinaynaa naf iyo maal iyo wiilna waan la garab taaganna haddii marka maanta jubbaland loo dhan yahay la yidhi waa soo dhawaynaynaa dawladdan waa ugu mahad celinaynaa qodobka kale qaatamo qaatamo waa dad soomaaliyeed waxa looga soo dhaweynaya loo hambalyayna waxa waaye maamul jiray noqotay intaas waaye ayadana waa soo dhawaynaynaa boqol kiiba boqol alena waa soo dhawaynaynaa waxaan soo dhowaynaynaa go-aanka dowladda dhexe ay ka gaartay jubbaland oo in jubbaland loo dhiso maamul een intaanay ku kalsoon tahay oo intaana ay koonjoog u tahay ama korjoog u tahay in loo dhiso dowladdu ay soo jeedisay waa soo dhowaynaynaa aad baan ugu faraxsannahay waan soo daalnay ee qof oomanna waxaa deeqaa la yidhi dhegtuu ka dhig dhegta war hoo biyo waa qof ooman weli biyo beerkiisa ma gaarin biyihii laakiin dhegtuuba ka marka waa warkaasi dhegteennu ku soo dhacay waa soo dhowaynaynaa dowladda waa uga abaal haynaa inaan dhammaan dadka reer jubbaland inaan taageersanahay go-aankii ka soo baxay shirka madasha wadatashiga qaranka way ku mahadsan yihiin dowladda soomaaliya intii waa qalbi jabsanaa habeenkii go-aankaasi soo baxay wixii ka horreeyey maxay noqon doontaan islahay dadka dhanna sida anigoo kale yahaayeen maanta jubbaland dowladdu ay hoggaan noogu tahay dowlad cusub oo salka laga soo bilaabo oo loo dhan yahay oo dadka deegaanka cidna aanay dulmi tirsanayn inay dowladda soomaaliya u dhisto aada baanu soo dhaweynaynaa
maanta in lagu dhawaaqay jubbaland la wada leeyahay in la helo ayadana muddo badan baanu raadinayn mar hadday sidaa ay tahay talada mar baa la helaa waxaa la rabaa marka inaan ku habsanno haddaanu reer jubbaland inaan ku habsanno inaan talada wadaagno inaan talada dadka wax ka siinno dowladduna ay nagu taageerto intaa weeye muhiimaddu hay-adaha un-ka oo shaqaalo badan ka celiya xafiiska hay-adahooda ay ku leeyihiin garoobe maxamed cabdulaahi ayaa inoo eegaya hay-adaha qaramada midoobay ee xafiisyada ku lahaa magaalada garowe ayaa shaqadii ka eriyey qaar ka mida shaqaalahooda iyadoo ay saamayn ku yeelatay shaqaalaha ilaalada ka ahaa xarumaha kala duwan ee un-ka iyo kuwa nadaafadda ka shaqeeya hay-adda yunisef ayaa ah tan ugu badan ee fasaxday tiro ka mid ah shaqaalaheeda sida ay xaqiijiyeen xubno ka tirsan hay-adda shaqaalaha la fasaxay ayaa waxaa lagu wargeliyey in heshiiskoodii shaqo la kansalay waxaana loo sheegay in fasaxooda uu dhaqan galay bishan mey dadka la fasaxay waxay u badan yihiin ilaalada xarunta weyn ee yunisef ee magaalada garowe iyo shaqaalaha hoose ee ka shaqeeya arrimaha nadaafadda go'aankan ayaa yimid kadib markii uu hoos u dhac weyn ku yimid taageeradii dhaqaale ee hay-addu ay ka heli jirtay dowladda maraykanka yunisef ayaa sheegtay in miisaaniyadeeda sanadka laba kun lix iyo labaatan ay hoos u dhici doonto ugu yaraan labaatan boqolkiiba marka loo eego tii sanadkii laba kun afar iyo labaatan sababa la xidhiidha hoos u dhaca dhaqaalaha caalamiga ah gaar ahaan kuwa ka yimaada dhinaca maraykanka sanadkii laba kun afar iyo labaatan dowladda maraykanku waxay ahayd deeqbixiyaha ugu weyn ee unisef iyadoo siisay in ka badan siddeed boqol oo milyan laakiin isbeddeladii uu sameeyey madaxweyne donald trump ayaa horseeday in malaayiin doolar laga dhimo gargaarka beni aadamnimo taas oo si toosa u saamaysay howlihii unisef ee gudaha soomaaliya waxaa la saadaalinayaa in shaqaale kale oo dheeraada la fasaxo inta sanadka ka dhiman haddii aan xal loo helin hoos u dhaca dhaqaale ee hay-addu ay wajahayso halkaad naga dhegaysanaysaana waa raydiyo wijoor markana warka dibadda sida lagu soo waramayo ugu yaraan afartan isdeed ruux ayaa la soo wariyey in ilaa iyo hadda la dilay iyadoo soddon iyo laba ka mid ah lagu dilay bakistan tan iyo markii hindiya ay gantaalo ku garaacday xeryo ku yaala bakistan iyo deegaanada kashmiir ee ay maamusha bakistan wasiirka warfaafinta bakistan ayaa sheegay in dalkiisa uu ku howlan yahay oo keliya jawaab waxaana jira baaq ka imaanaya caalamka oo lagu dalbanayo joojinta colaadaha kasoo cusboonaaday labadaasi dal iskudhacyada ayaa daba socda xiisada sii kordhaysa kadib markii laba iyo labaatankii abril uu dhaca weerar lagu hoobtay oo ka dhacay gobolka kashmiir ee bahalgam ee ay hindiya maamusho kaasoo indiya ay ku eedeysay bakistan labada dal ee ku hubaysan hubka nucleerka ayaa la sheegaya in mid kasta uu u diyaargaroobayo dagaal suurtagala in ay ku baxaan nolosha dad badan oo ku nool gobolka kashmiir ee ay wada maamulaan hindiya iyo bakistan saaxiibada in dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waanagantaa cidduu warka iyaga seeganaay waxay dib ugu daalacan karaan barta aan facebooka ku leenahay radio shor saasio nabadgelyo